fiidnimo xalay waxaa gebi ahaanba soo xidhmay goobaha looga codaynayo doorashooyinkiisa saarnaa ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda oo subaxnimadii hore ee shalay saddex iyo tobankii bishii noofembar looga diriiray guud ahaanba deegaanada somalilan guddoomiyaha guddida doorashooyinka muuse yuusuf xasan ayaa sheegay in tirinta codadku ay bilaabantay islamarkaasna si nabadgelyo ah ay ku soo idlaatay codbixintii doorashooyinka somalilan ilaahay baa mahadle mar labaad waxaan u mahad somalilan ee saaka xilli hore ee u soo dareertay si ay u codeeyaan waajibaadkii waajibaadkii qaranku siiyena ay u gutaan dhammaan waxaanu leenahay waad mahadsan tihiin si nabada bay ku codeeyeen nabadgelyada guud ee qarankuna alxamdulilah si fiican buu inoogu dhacay iminkana waxaa bilaabantay in goobihii lasoo muxuu ahaa diyaariyo tirintii goobaha la dhammaystiro dabadeedna loo soo gudbiyo nidaamkii iyo processkii iyo procedurkii loogu talagalay marka waxaan halkan usoo galay inaan ugu mahadnaqo bulshada somalilan sida quruxda badan iyo caalamka inaynu tusnay doorasho xor ah oo xalaal ah annaguna insha alla waajibaadkeeda waan ka gudanayna geesta kale guddoomiyaha guddida doorashooyinka ayaa shacabka somalilan u sheegay inay natiijada rasmiga ah ay ka qaataan komishinka doorashooyinka oo keliya wuxuuna siyaasiyiinta ugu baaqay inay joojiyaan wararka aan rasmiga ahayn ay ku baahin yihiin baraha bulshada waxaan fariin u dirayaa siyaasiyiinta kala duwan ee xisbiyada iyo ururada doorasho qurux badan baa inoo dhacday ha laga daayo wararka been abuurka ah ha laga daayo wararka brobagandada ah ee la abuurayo si doorashada inta inoo hadhay ee tirinta iyo natiijaduna ay inoogu qurux badnaato ha laga daayo khaasatan waxaan leeyahay social mediaka ha laga daayo odarosyadan sharci darada ah ee lagu soo qorayo weliba mas-uuliyiinta xisbiyada iyo ururadu waxa weeye mas-uuliyad baa maanta laydinka rabaa caawa laydinka rabaa berri laydinka rabaa ilaa iyo inta commisshinku shaqadiisa gudanayo dhammaan waxaan idinka codsanaynaa inaad joojisaan odoroskan ama natiijooyinkan aada soo qoraysaan ee facebook ku faafinaysaan ma aqbalayno in muxuu ahaa doorashada quruxda badan ee inoo dhacday ee iminkana ay inoo hadhay fayskii labaad ma aqbalayno in la carqaladeeyo sharcigaanu la tigsanayna cid wal oo isku dayda in ay samayso warar beenabuura warar brobaganda ah iyo natiijooyin ama odoros aan jirin meel allaal iyo meel laga keenay wararka rasmiga ah komishinka doorashooyinka qaranka ayaa bulshoweynta iyo dadweynaha iyo xisbiyada iyo ururadaba la wadaagaya wax allaaliya wixii war ah iyo iyo muxuu ahaa tallaabo kasta oo ka socota ee hawshan aanu gacanta ku hayno geesta kale taliska guud ee ciidanka booliska somalilan ayaa tilmaamay in doorashadu gebi ahaanba ay ku soo dhammaatay nabadgelyo taliyaha ciidanka booliska somalilan maxamed aadan saqadhi dabagale ayaa shacabka somalilan uga mahadnaqay sidii wacnayd ay ula shaqeeyeen ciidamada kala duwan ee ka shaqaynayay doorashooyinka somalilan waxaynu wada ogsoonnay in doorashooyinkii jamhuuriyadda somalilan ay ku tartamayeen saddexda xusbi qaran oo madaxweynuhu kusoo baxayey iyo ururada xusbiyada isu bedelay ay ku tartamayeen oo runtii doorasho aada iyo aada u hawl badan ahayd oo tii hore ka hawl badnayd oo ka xanaf badnayd waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa inay si hawl yar oo nabadgelyo ah oo maaragtay ay kusoo dhammaatay dhinaca amniga oo sanduuqyadii meel kastoo la joogo ay maaragtay ay nabadqab ku dhammaatay somalilan oo dhan oo maaragtay amni ay ku dhammaatay ilaahay baan ugu mahadnaqaya alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waxaan runtii hambalyanaya oo kale ciidamada kala duwan oo ciidanka booliska ugu horeeyo hawshaa adaga ay qabteen ay u dhabar adeygeen ilaa ololihii ciidanka boolisku meel walba wuu taagnaa khayriyooyinka gobolladoo dhan ee laga hadlo ciidanka boolisku hargeysa afar boqol nin baa la geen jiray maalin kasta kuwa kalena saas lagu mahe maantana si fiican ay usoo gebagabeeyeen haddii kuwii amniga hayatay haddii kuwii sanduuqyada qaadateen ayaan igana aad iyo aad ugu mahadnaqaya waxaan umahadnaqaya o kale dadweynaha oo nala shaqeeyey dareen amni baa ku jiray dadweynaha siday noola shaqeynayeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya guddida doorashada ayaa hore u sheegay in natiijada doorashooyinka ay ku dhawaaqi doonaan koob iyo labaatanka bisha noofembar xamse cali jeesto v o a hargeysa